wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland doctor ismaaciil axmed garas ayaa ku dhawaaqay in dhowaan la hirgelin doono xarumo caafimaad oo cusub oo laga dhisayo deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo wasiirka ayaa sheegay in qorshahani uu qeyb ka yahay dadaalada ay wasaaraddu ugu jirto ballaarinta adeegyada caafimaad ee loo fidinayo bulshada si loo xaqiijiyo helitaanka daryeel caafimaad oo tayo leh ismaaciil axmed garas wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland oo arrimahaasi ka hadlayana sidan ayuu yidhi waa laga dhisayaa isbitaal meeshan la yidhaahdo istanbul iyo buulabartiyo dhexdooda meelaha laga dhisayaa oo isbitaal weyn ah guryahan cusub oo devolutionka xalka waaraa laga dhisayaa marka isaga naftiisu wuxuu noqonayaa wixii looga baahdo isbitaalka ismaaciil loo aadi lahaa insha allahu tacaala halkaa in lagu lagu xaliyo waxaan rajaynayaa degmada caafimaadka degmada mas-uuliyiinteedu inay qabar jaarati xoogga saaraan annagu aan saaraya cabdifataxna naga gaarsiiyaya yoontooy meelihii aad ballan qaadeen bay kow iyo laba ka ahayd marka insha allahu tacaalaa yoontooy sanadkan sanadkiisa ama inta ka horeysa inaynu ka furno kanoo kale qof wax sadaqaysta iyo lama waayayo qof sadaqa jaariya waxsada insha allah inaad xooga saartaan oo cabdifatax fariintaa naga gaarsiisaan ayaan idinka codsanayna insha allah idinkuna waa mahadsantihiin guryihiin isbitaalkiina ilaashada xarumahan cusub ayaa diiradda saari doona adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka sida daryeelka hooyada iyo dhallaanka tallaalka la dagaalanka cudurrada faafa iyo adeegyo caafimaad oo kale